لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون عباد الله فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده معه قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها نبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام waxa uu leeyahay fii hada alxadiid qofka waagu u baryo isaga oo nabadgelyo iyo badbaado haysta jidhkiisuna u caafimaad qabo quudkii maalintaa u cuni lahaana haysta adduunyadii wax ka maqani ma jiro waxaa rasuulkeenu xadiidkanu inoogu caddeeyey tiirarka nolosha adduunye inay yihiin saddex alamnu walmucaafaatu fi ljasad waalkafaafu min alrisq saddexdaa tiir ayaa nolosha adduunya ay ku taagan tahay inuu qofku helo nabadgelyo inuu jidhkiisu u caafimaad qabo iyo inuu haysto wax noloshiisa ama xaajadiisa ama baahidiisa asaasigaa daboola oo quuda waxaynu dareemi karnaa nabadgelyadu inay thuluth ama saddex meelood oo meel inay ka tahay nolosha sida xadiidkaa rasuulku uu tilmaamayo wa thuluthu yaa cibaad allahi kathiir shayga marka saddex meelood loo qaybiyo meel ahaani sida rasuulkeennu uu sheegay aada bay u fara badan tahay haddii la helana qofka hayaa wax badan buu hayaa haddii saddex meelood oo meel shayga la waayana wax badan baa shaygaa ka maqan waxay isweydiin la haddaba ma huwa alamn aladii caddahu nabiyu calayhi asalaatu wasalaam nicmatan min acdami nicam illah wma hiya muqawimaatu wma hiya alumuur alatii tukhilu bihi amnigaa xaqiiqadiisu waa maxay muqawimaadkiisu waa maxay tiirarka nabadgelyadu ay ku taagan tahay iyo kaabayaashiisu arrimaha amniga khalkhal geliya ee nuqsaamiya ama meeshaba ka saarase maxay yihiin muhim bay tahay in dadka muslimiinta ay xaqaa'iqda noocaasi ay gartaan su-aalahana jawaab ay u helaan amniga islaamku aadka u ammaanay ee ilaahay subxaanah wa tacaala addoomihiisa ugu mano sheegtay ee uu yihi aladii acamahum min juuc wa aamanahum min khawf ha caabudaan rabba hada albeyt rabbigaasoo siiyey nicam waaweyn oo ay ka mid tahay in uu quudiyo gaajadii uu ka biiyey isla markaana baqihii uu ka badbaadiyo colaaddii uu ka damiyey ilaahay waa ka yidhaha walam yarow ana jacalnaa xaraman aamina wayutakhatafu annaasu min xawlihim miyaanay arag dhulkan ay degan yihiin waxaa lala hadlayaa kufaaru quraysh inaanu ka dhignay xaram aamin oo nabadgelya ay ka jirto miyaanay arkayn dadka hareerahooda nabadgelya darrada haysata iyo dhibaatada ay ku nool yihiin nebiyullaahi ibraahim ayaa si u muujiyey nabadgelyadu qiimaha ay leedahay waxa ugu horeeya uu ugu duceeyey albeled alxaraam nabadgelyada ayuu ka dhigay ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu tilmaamay nabiyullaahi ibraahim inuu yihi rabbi ijcal hada albalada aamina warzuq ahlahu min athamaraat ilaahay beledkan waxaad ka dhigtaa mid nabada dadka deganna waxaad ku arsaaqdaa weliba muuminiinta macnaa midhaha la cunee lagu noolaado wixii la cunaye lagu noolaanayey iyo nabadgelyada wuxuu horraysiiye nabadgelyada leanna nolola dhadhami maysa haddii aanay nabadi jirin ilaahay subxaana wa tacaala qowmu saalix iyagana wuxuu ugu mano sheegtay nabadgelyo wa kaanuu yanxituuna min aljibaali buyuutan aaminiin awood buu ilaahay siiyey buuraha ayaa guryo ay ka samaysan jireen intay qoraan dhagaxanta waaweyn ay jebiyaan waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay aaminiina iyagoo ah kuwa nabadgelyo haysta nicmat lquwa iyo nicmat lamni ayaa ilaahay qoladaa uu kulmiyey bal ilaahay subxaana wa tacaala nabadgelyadu qiimaha ay leedahay siuu u muujiyo wuxuu tilmaamay inay ka mid tahay nicmooyinka ay haystaan ahlu ljanna waxaa rabbi subxaana wa tacaala uu yidhi udkhuluuha bisalaamin aaminiin nabadgelyo jannada ku gala idinkoo ah kuwa dhexdeeda amni iyo nabad ku haysta wa hum fi lgurufaati aaminuun qolalka jannada dhexdeeda ku yaalla iyo guryaha ay ka degan yihiin jannada nabadgelyay ku haystaan ahluljanna ina almuttaqiina fii maqaamin amiin kuwa ilaahay subxaana wa tacaala ka baqay ee amarkiisa u hoggaansamay yowma alqiyaama waxay degan yihiin meel aamina bay degan yihiin oo aljanna taasi waxay tusinaysaa nicmat lamni qiimaha ay leedahay amniga sidaa ilaahay wuu ammaanayaa wa an ya'mana alinsaanu awala calaa diini waa in qofku diintiisa uu nabadgelyo u helo oo diintiisu ay ka badbaado wax kastoo suulin kara ama daciifin karaoo nuqsaan ku ridi kara mar labaadka qofka waa in naftiisu ay u badbaado oo dhiiggiisa aan la daadin maalkiisu waa inuu badbaado oo xoolihiisu tuugo iyo dhac waa inay ka badbaadaan caqligiisu waa inuu u badbaado waxyaabaha mukhadiraadkaa iyo waxyaabaha caqliga bani aadamka suuliya qofku waa inuu nabad ka helo cirdigiisu waa inuu badbaado qofka sharaftiisu waa inay u badbaado shanta arrimood oo ah waxa weeyaan shanta arrimood ee diinulislaami ilaalintooda ay u timi ayaa nabadgelyadu ay ka kooban tahayba idan waxaynu odhan karnaa nabadgelyadu waa diintii oo dhan hadday diintu kuu badbaado oo naftu kuu badbaado oo maalka oo caqliga oo cirdigu macnaa diin iyo adduunye wax kaa maqaniba ma jiro nicmo dhammaystiran ayaad haysataa ilaahay subxaana wa tacaala nabadgelyada waxaa sidaa uu ugu ammaanay addoomihiisana ugu manno sheegtay lean nabadgelye la-aan diin istaagaysaa ma jirto oo lama cibaadaysan karo ama siday ahayd looma cibaadaysan karo adduunyo baaqi noqonaysaana ma jirto bal masaalixda iyo danaha ayaa cadilmaya arrimuhuna way fasahaadayaan axwaasha ayaa kharimaysa nabadgelye haddii la waayo dhiigga ayaa daadanaya xoolaha ayaa la boobaya la kala qaadaya acraadda ayaa meel lagaga dhacaya waxaa badanaysa dadka dhexdooda laga helaya waxyaabaha cuquusha fasahaadiya haddaba diinulislaam nabadgelyadoo nicmada intaa leega waxa u yeeshay muqawimaat waxyaaba nabadgelyadu ay ku taagan tahay oo laga rabo bulshadeenna mujtamaceenna waddankan degan gaar ahaan maalmahan xaasaasiga aynu ku jirno qaarna aynugu soo fool leeyihiin inaynu ku dadaalno dadkeennu nabadda aad bay u jecelyihin had iyo jeer allana waynu ka hadallaa oo haddii uu sheekh hadlo iyo hadduu oday hadlo iyo qof mas-uuli haddii uu hadlo dhammaan nabadgelyada ha la ilaaliyo ayaa hadalkoodu isku wada waafaqsan yahay taa waa lagu kala beydhi waaye laakiin waxaa laga yaabaa in badan inagoo ku ceelcelinay nabadgelyada ha la ilaaliyo haddana wixii nabadgelyada ilaalin lahaa inaynaan la imanahayn waxyaabaha alumuur almukhila bilamn waxyaabaha nabadgelyada khalkhalka geliya inaynu samaynayna laga yaaba leyla nahaar dad fara badani aqoon inaanay lahayn baa laga yaabaa dad badanina nabadgelyada iyagoo jecel inaanay arrimahaasi dareensanayn oo dareenkoodu aanu gelin ayaa dhici karta nabadgelyadu waxay leedahay tiirar ay ku taagan tahay sida saqafkani tiirarka ugu taagan yahay haddaynu tiirarkeeda ilaalin weyno nabadgelyadu taagnaan mayso sida saqafkani aanu u taagnaanayn haddii tiirarkaa loo adkayn waayo oo waxyaabaha duminaya meesha ka saaraya looga digtoonaan waayo waxaa u horeeya muqawimaatu alamn islaaxu alcaqiida biikhlaas alcibaadati lilahi tabaaraka wa tacaala dadku waa inay caqiidadooda saxaan quluubtooda waa inay sifeeyaan ilaahay waa inay ku xidhmaan cibaadada ilaahay waa inay u gooni yeelaan shirkiga waxaa la yidhaahdaa wa min acdami alumuur wa ashaddiha wa akariha ikhlaala lilamn oo waxyaabaha ugu daran ee nabadgelyada meesha ka saara shirkigu haddii ummaddu ay noqon weydo umma muwaxida mutacalliqa birabbiha mutawakila calayhi khaaifatu khaa'ifatan minhu raajiyatan minhu ummad ilaahay ku xidhan ilaahay tala saaranaysa ilaahay waxidaysa ilaahay oo quro ka baqaysa ilaahay oo quro wax ka rajaynaysa ilaahay oo quro baryaysa ilaahay oo quro u nadraysa ilaahay oo quro u gowracaysa ilaahay oo quro u dawaafaysa ummaddaasi nabadgelyo heli mayso walow dhaqaalaheedu ha badnaado awooddeeda adduunya ha badnaato walihaada u fiirsada duwal ulkufr ee xagga dhaqaalaha iyo horumarka adduunye heer ka gaadhay haddana maca daalika nabadgelyadooda aadka ay u liidato duwalka maanta lagu magacaabo quwa alcaalam dadka qaarkood ay ku magacaabaan macnaa nabadgelyadooda aad bay u liidataa dadka ku dhintaa ee lagu laaya kuma dhintaan wax weeyaan beledkeenna laguma laayo dhaca ka dhacaana beledkeenna yar ee faqiirkae miskiinka kama dhaco waayo waxaa ka maqan tiirkii koowaad oo ka mida tiirarka nabadgelyada oo ah aliimaan waaltawxiid wa ikhlaasu alcibaadati lilaahi rabbi alcaalamiin inay arrintaasi nabadgelyada tiir u tahay ilaahay baa qur-aanka ku sheegay wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaat layastakhlifannahum fi اlard kama istakhlafa aladiina min qablihim walayumakinana lahm diinahum aladi irtadaa lahum وlyubdilnhm min bacdi khawfihim amna yacbuduunanii walaa yushrikuuna bi shaya ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeya wuxuu u ballan qaaday kuwa iimaan iyo camal saalixa laga helo inuu iyaga dhulka u dhiibi doono hogaaminta ummadaha gacanta in loo gelin doono sida iyaga kuwii ka horeeyey ee sifaadkaa yeeshay baa dhulka loogu dhiibay ilaahay wuxuu u suurto gelin doonaa diintooda siday doonayaan inay ugu dhaqmaan ilaahay subxaana wa tacaala baqaha haysta ayuu ugu bedeli doonaa amni iyo nabadgelyo maxaa taa lagu helay awalka aayadda eeg wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu saalixaat aliimaan walcamalu saalix ayaa nicamkaa lagu helay aayadda gebagabadeedan eeg yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shaya ilahay wuxuu leeyay anoo qura i caabudayaan ee yuwaxiduunanii shirkina samayn maayaan idan taas ayaa nabadgelyada lagu gaadhaya waa inaynu tawxiidka aynu ku dadaalno oo madaahirta iyo muuqaalada shirkiga oo dadka in fara badan jahli u geynayo waa in lala dagaalamo meesha laga saaro cilmi waa in lagula dagaalamiyo tawciya wacyigelin dadkuna waa inay ilaahay subxaana wa tacaala ay ka baqdaan oo tawxiidka barashadiisa iyo ku dhaqankiisaba xil waa inay iska saaraan muqawimaat lamni waxaa ka mid ah alamru bilmacruuf annahyu can ilmunkar in wanaagga la ysfaro xumaantana la yska reebo oo waxaa shakila-aana ummadda in laga dhex helayo qaar xumaan samaynaya iyo qaar wanaag dayacayo ka tegaya haddii la waayo kuwa shaqadoodu ay tahay dadka wanaagga inay faraan xumaantana ay ka reebaan waxaa dhacaysa wanaaggii inuu meesha ka baxo xumaani ay beddesho mar haddii taasi ay dhacdana ilaahay addoommaha sidaa yeelo wuxuu ku ciqaabaya oo uu kaga argoosanaya cadaabkiisa nabadgelyo darradu ay ka mid tahay walihaada annufuus ida kaanat muطiica lilah laa taxtaaj ilaa riqaaba dadku hadday noqdaan dad mustaqiimiin oo toosan oo ilaahay subxaanaه wa tacaala ka baqaaya oo rabbi subxaanaه wa tacaala mar walba xusuusan oo muraaqabaynayo xaaladooda inuu la socdo dareensan uma baahna inay cid ilaaliso boolis uma baahna xataa markay khaldamaan iyaga ayaa iskeenaya maaciz miyaanu u iman rasuulka markii uu zinaystay iyadoo macsiyadaa xanuunkeeda iyo xaraaradeeda qalbigiisa uu gubayo alkhaamidiya gabadhii lo odhan jiray miyaanay rasuulka u iman calayhi salaatu wasalaam macnaa qofka iimaanka iyo alla kacabsiga ayaa noqonaya boolis iyo ciidan xumaanta ka ilaaliya haddii uu ku dhacana towbadiisa ayaa dhowaanaysa xuquuqda uu galo ama ilaahay xaqiisa meelha kaga dhaca ama xuquuqu lkhalq in laga jaro ayaa mar walba diyaar uu noqonaya nebiyullaahi aadam laba inanoo u dhalay ayaa midkood kii kale wuxuu ku hadiday qatli inuu dili doono kan kale ma waayo in awood iyo xoog walaalkii uu iskaga celiyo isba waa awoodaya inuu dilo laakiin maxaa u diiday ilaahay baa ku sheegay fi lqur'aani alkariim waxaa rabbi uu yidhi oo uu ka sheegay addoonka oo walaalkii uu ku uhi maa ana bibaasitin yadaya ilayk liaqtulak inii akhaafu allaha raba alcaalamiin anuu gacantayda soo fidin maayo buu ihi si aan kuu dilo maxaa ii diiday inaan gacanta soo fidiyo aan ku dilo inii akhaafu allaha raba alcaalamiin anuu waxaan ka baqayaa ilaahay raba alcaalamiin baan ka baqaya haddii markaa dadku ay noqdaan kuwa ilaahay ka baqaya subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala xusuusan alla kacabsigaas ayaa noqonaya mid xumaanta ka hor istaaga marka ay ka dhacdee shaydaan uu duufsadana sababu noqonaya inay si dhaqsaa xumaantaasi ay uga soo noqdaan idan alamru bilmacruuf annahyu can ilmunkar alla kacabsigaa booliska xumaan dadka ka ilaalinaya noqonaya ayuu beerayaa xumaantii nabadgelyo darrada sababaysay ayaa meesha uu ka saaraya waxaa ka mid a muqawimaadka shukru nicam ilaahay nicamka in looga mahadnaqo oo nicmada nabadgelyadu ay ka mid tahay ilaahay baa inaga nabadgelyo ina siiyey diinteenni baynu nabadgelyo u haysanaa oo qof maanta gaalnimo lagu khasbayaa beledkan ma joogo qof sida uu rabo ee sharciga ilaahay inuu caabudo loo diidayo beledkan ma joogo qof ilaahay diintiisa dadka inuu u dhigo ama uu u sheego laga hortaagaya ma jiro qof xumaan iyo macaasi lagu khasbayo lagu sandulaynayaa ma jiro walaa shaka ana hadihi nicmatun cadiima qala maa tuujad fii buldaani alcaalam wadamada caalamka inta laga helaa aad bay u yar tahay macnaa waxaynu haysanaa xuriya dhammaystiran baynu u haysanaa diinteenna xaqa ah inaynu baranno inaynu ku dhaqanno inaynu waxa weeyaan u hoggaansanno nicmada noocaasiya haddaan laga mahadnaqin way suulaysaa waayo ashukru yaxfadu nicma almawjuuda mahadnaqu nicmada joogta ayuu xifdiyaa wayajlibu lmafquuda nicmada maqanna waa soo jiidaa ilaahay baa hi lain shakartum la aziidanakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid haddaad ii mahadnaqdaan nicmada waan idin ziyaadin haddaad nicmada ka mahadnaqi weydaan oo aad kaga mahadnaqi weydaan qalbiga waa inaad ictiraaftaan oo allaha idin siiye aad u tiirisaan carabka aad kaga mahadnaqi weydaan oo alxamdu lilah allahuma laka alxamdu walaka shukru aad odhan weydaan xubnaha aad kaga mahadnaqi weydaan oo nicmada aada uga faa'iidaysan weydaan ilaahay daacadiisa oo nicmadu sababa idinku noqoto macaasi iyo ilahay inaad ka cadhaysiisaan ilahay wuxuu leeya cadaabkaygu waa daran yahay ogaada cadaabka ilahayna nabadgelye darrada ayaa ka mid a nicmada oo laga mahadnaqi waayo oo saddexdaa meelood aynu sheegnay lagaga mahadnaqi waayo waxay sababu noqotaa inay suusho gaar ahaan nicmada nabadgelyada iyo nicmat risq ilaahay baa wuxuu uhi daraba allahu maala qaryata kanat aaminata muطma'ina yaatiiha risquha ragada min kuli makan fakafarat biancumi illah faadaaqaha allahu libaasa aljuuci wاlkhawf ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu tusaale inooga dhigay dad magaalo deganaa waa xasilooyin nabadgelya haystaan risqiga ayaa dhinac walba uga yimaada ilaahay nicmadiisii bay ka kufriyeen cid kaley u tiiriyeenay u nisbeeyeen nicmadii ilaahay ugamay mahadnaqin macaasibay sabab nicmadii ugu noqotay markay nabadgelyo heleen bay ilaahay caasiyeen faadaaqaha allahu libaasa aljuuci waalkhawf ilaahay subxaana wa tacaala gaajo iyo baqe ayuu dhar uga dhigay dharkaaga shay wax kaa xigaa miyuu jira waa maya shayga ay isu xigaanay ismudan yihiin baa wuxuu noqday gaajo iyo iyo nabadgelyo darro waayo nicmadii bay ka mahadnaqi waayeen haddaynu ilaahay uga mahadnaqi weyno oo qadarkeeda aynu garan weyno sida qoladaa ku dhacday baa inagana inagu dhacaysa waxaa ka mid a nicmat lamn muqawimaadka ay ku taagan tahay iyo tiirarka ay cuskato alistiqraaru siyaasi fi lbalad waddanka siyaasadiisa iyo maamulkiisu inuu degan yahay oo waddanka aanay ka jirin ikhtilaafaat siyaasiya khilaaf siyaasad ku dhisan walihaada ayaa ashariica alislaamiya waxay ku dadaashay dhulka ay dadka muslimiintii degan yihiin xaaladiisa siyaasadeed iyo hogaamineed inay noqoto mid degan muxuu islaamku u xaaraantimeeyey alkhuruuj cala alxaakim almuslim xaakimka muslimkaa in lala dagaalamo oo hub loo qaato walow isaga dulmigiisu ha batayo xumaantiisa iyo macsiyadiisu haddana islaamku si go-an oo aan shaki lahayn buu u xaaraantimeeyey in lala dagaalamo dadkaan indheer garadka ahayn xaqiiqadaa fahmi maayaan had yo jeer dadka sheegayana waxaa laga yaabaa inay idhaahdaan waa dabadhilif laa macanaa islaamku wuxuu eegayaa maslaxada iyo danta mafsadada iyo dhibaatadana waa ka hortegaya waddanka hadduu islaamku fasixi lahaa marka xaakimka khalad laga arko ama ha noqdo miduu xaqa ilaahay ka galay ama miduu ka galay khalqigan uu u taliyo hadduu fasixi lahaa in lala dagaalamo deganaashaba ma jireen marka kii hore lala dagaalamo ka ku xigana waa lala dagaalami laa meesha ka qaaday kaana kale kasii qaadayna waa lala dagaalami lahaa wahaakadaa dadku noloshooda waxay ku dhammaysan lahaayeen dagaal iyo nabadgelyo daro iyo dhiig daata iyo maal la doodo iyo cirdi iyo sharaf meel lagaga dhaco laakiin islaamku albaabka wuu xidhay si meesha istiqraar siyaasi uu uga jiro islaamku waxa uu amray biaacati wulaati lumuur min almuslimiin kuwa dadka u taliya muslimiinta wixii wanaaga in lagu adeeco wixii xumaanana in looga nasteexeeyo ya ayuha aladiina aamanuu aiicu اllaha waaطiicuu rasuula wauli lamri minkum limaada amara alislaamu biaacati uli lamri haddaan la adeecin oo wixii wanaaga aan laga maqal oon lagaga amar qaadan oo nin waliba isagu amiir uu isu noqdo taladiis iyo go-aankiisa uu ku socdo oo ismaqal iyo kala dambayni aanay jirin waxaa dhacaysa xaaladda siyaasadeeda waddankaasi inay noqoto mid khalkhal ku jirta mar hadday khalkhal gashana nabadgelyadu faraha ayay ka baxaysaa walihaada islaamku wuxuu amray xataa qofka talada haya hadduu yahay qof aan marka hore aan mutaysan mar hadduu gacanta ku dhigay in looga dambeeyo waayo ka kucistiisa iyo la dagaalankiisa dhibaatada ka dhalanaysa joogistiisa ayaa ka dhalan ayaa ka daran wuxuu islaamku amray in la adeeco xaakimku walow ha noqdo addoon dhega go-an oo kii sayidka oo u ahaan jiray dhagaha uu jaray inta xadgudub uu ku sameeyey sidaas ayaa islaamku u amray waa cabdun xabashi mujadacu latraaf addoon xabashiya oo dhega go-an oo muslimi hadduu hadduu idiin taliyo ismacuu wa atiicuu buuri rasuulku calayh isalaatu wasalaam leanno haddii la maqli waayo la adeeci waayo khilaaf dagaal fitna kala tag iyo kala dhaqaaq ayaa ka dhalanaysa in lagu sabro ayaa ka khayr badan in loo sabri waayo oo lagu kaco oo lala dagaalamo islaamku sidaasoo kale waxyaaba muqawimaadka uu uga dhigay nabadgelyada waxaa ka mid a alistiqraar aliqtisaadi in dhaqaalaha waddanku uu yahay mid degan oo islaamku waxa uu ku dadaalay in nolol wanaagsan loo tawfiiriyo loo suurtogeliyo dadka oo dhan taasoo ku imanaysa xaajaadkooda iyo baahiyahooda in la daboolo waayo taas ayaa nabadgelyadu ay ku xidhan tahay walihaada sharaca alislaamu azakaa saa awgeed baa islaamku zakada u sharciyey oo haddii zakada aan la sharciyeyn lahayn oo xaqa aan lagu waajibiyeen xoolaha aqniyada oo fuqarada aan loo waajibiyeen waxaa dhici lahayd in kuwa fuqarada ahi xiqdi iyo xasad iyo caloolxumo ay u qaadaan kuwa aqniyada ah dabeetana ay dhiciba karta dee inay la dagaalamaan oo hubka ay u qaataan ama inay boobaan ama tuugadu inay farabadato laakiin kii xoolaha haystay markuu sakada ka bixiyo kii faqiirkaha uu siiyo iyo kii baahnaa ee isagana baahidiisu ay daboolanto tuugaa laga badbaadaya oo dhac baa laga badbaadaya oo dil xooladoon sabab uu yahay baa laga badbaadaya oo xasad iyo xiqdi iyo qalbi xumo ummadda dhex martaa laga badbaadaya bal islaamku sekada waaba soo dhaafayba oo xaha calaa sadaqati tatawuc wuxuu dadka aada ugu dhiirigeliyey sadaqada sunnaha ah iyo alinfaaq fii sabiili illah ilaahay daraaddi in wax loo bixiyo waxay sabab u noqonaysaa dadka aan waxba haysan indhahoodu inay ka jeestaan kuwa wax haysta xoolahooda oo aanay xadin oo aanay boobin oo aanay kula dagaalamin islaamku sidaasoo kale amara bilcadl fii tawsiici alactiyaat si deganaansho xagga dhaqaalaha iyo maalku waddanka uuga jiro wuxuu amray xaakimku marka xoolaha ummadda macnaa uu maamulayo si cadaalad ku jirta inuu maamulo oo sida isagu uu doono u maamuli maayo sida aslaxa ah ee ummadda u talinaya danteedu ay ku jirto waa inuu maamulo xataa hadday jiraan laba weji oo midna uu wanaagsan yahay midna uu ka sii wanaagsan yahay inuu ka wanaagsan ku gaabsadaa uma banaano xaakimka ka u wanaagsan mar walba inuu raaco ayaa waajiba wa kadalika qofka xoolaha agoonta maamulaya xaakimku wuxuu la mid yahay marka la eego maamulka xoolaha ummadda uu maamulayo qofka xoolaha agoonta maamulaya ayuu la mid yahay malaa taas ayaa si fiican loogu fahmi karaa qofka xoolo agoomeed maamulaya intuu doonaya muu ka isticmaali karaa isagu jawaabtu waa maya qofka xoolaha agoonta maamulaya markuu xoolahaasi ku tasarufayo ee wax uu iibinayo ama wax uu soo iibinayo waxa waajib ku ah sida ugu wanaag badanee maslaxada u sarraysa agoonku ay ku jirta inuu maamulo walaa taqrabuu maala alyatiimi ila bilatii hiya axsan xaakimkana taasoo kale ayaa waajib ku ah ilaahay baa yidhi ina allaha yaamuru bilcadli walixsaan wa iitaa'i di lqurba wa yanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu idin amray cadaalad iyo samafal iyo qaraabada in wax la siiyo xumaan oo dhanna noocay doonaysa ha noqoto ilaahay subxaana wa tacaala waa idinka digay muqawimaat lamni waxaa ka mid a tiirarka nabadgelyadu ay ku taagan tahay in la helo jihaaz ama in la helo hay-ado nabadgelyada qaabilsan shaqooyinka nabadgelye ay qabanayaan haba kala duwanaato haddii la waayo cid dadka iimaankooda uu celin waayo celiso dadka ka qabata oo arrinta noocaasiyo awood u leh waxaa dhacaysa dad fara badan oo iimaan celiya aan lahaynin inay waxa weeyaan soo fakadaan oo ooda ay soo jebiyaan dabarada ay goostaan dadkana ay dhibaateeyaan waxaa shardiga cidda nabadgelyada gacanta ku haysa inay noqdaan aqwiyaa bikulli maa tacni hadihi alkalima min almacaani quwada ama awoodda waxa la yidhaahdo noocyadeed o dhan waa inay ku sifaysan yihin waa inay noqdaan aqwiyaa biafraadihim oo ciidan ku fila nabadgelyada waa in loo sameeyo aqwiyaa bisilaaxihim hubka ay haystaan ee nabadgelyada ay ku difaacayaan mid ku filan waa inuu noqdo waa inay noqdaan aqwiyaa biiimaanihim wa taqwaahum wa akhlaaqihim waa inay noqdaan kuwa aqwiyo kuwa diintooda oo dadka nabadgelyada loo xil saaraya dad diinle waa inay noqdaan dad alla kacabsile waa inay noqdaan dad akhlaaq iyo dhaqan wanaagsanle waa inay noqdaan haddii kale waxay noqonaysaa waraabo adhi loo dirsaday oo la yidhaha adhiga noo noo noo ilaali ama adhiga raac sida waraaba adhiga uu ka yeelaya waa la garanaya nimaan ilaahay ka baqahay subxaana wa tacaala iimaan xumaanta ka celiya aan lahayn akhlaaq iyo dhaqan wanaagsan oo dabaala aan lahayn marka la yidhaha adigu nabadgelyada ilaali maxaa arrintiisu ay noqonaysaa inuu isagu dadka boobo inuu dhaco haddii taa uu ka xishoodo ama uu ka baqdana si farsamaysan dadka inuu u dhacaabay noqonaysaa oo marka loogu yimaado saldhigyada saldhigyada nabadgelyada marka loogu yimaado si dadban dadka inuu u dhacaabay noqonaysaa oo qofkii aanu waxba u qaban ilaa qofkii lacag uu iska bixiyo oo hawshii isagu uu lahaa uu ka laalusho oo dadka nabadgelyada khalkhal gelinaya lacag hadday bixiyaan uu iska sii daayo waxaa dhacaysa inuu cadaalad darro waxuu ku xukumo walihaada qofka muwadaf noqonaya ama shaqaalo noqonaya dan gaara shaqaale ka noqonaya ama dan guud weliba ta guud ayaa muhiimsane waxaa shardi ah hawshaasi loo dirayo inuu waxa weeyaan awood u leeyahay mid cilmi iyo mid jidheed iyo mid diineed intaba waa inuu leeyahay walihaada nabiyullaahi muusa qoladii uu ku degay ninkaasi uu la kulmay labadiisii hablood mid ka mida oo caqli badnayd baa waxay tidhi qaalat ixdaahumaa buuhi ilaahay yaa abati ista'jirhu ina khayra man ista'jarta alqawiyu alamiin aabba waxay tidhi ninkan shaqaalaysiiso shaqaalo ka dhigo waayo qofaad shaqaalo ka dhigato waxaa u fiican alqawiyu alamiin ka shaqadaa qaban kara awood u leh hadday xoog u baahan tahay xoog leh hadday cilmiga aqoon u baahan tahay cilmigii iyo aqoontii leh alamiin ee aaminka ee lagu aamini karo shaygaa loo diray maxay ku garatay nebiyullaahi muuse inuu yahay qawiyun amiin adrhigii buu waraabiyo dee waadaanta siduu u jiiday u laba gacmoodinayey markii ay aragtay waxay garatay inuu yahay nin awood leh oo hawsha markaa ka soo bixi kara adhiga raacistiisa iyo ugeeda gurkiisa iyo ugaraacistiisa iyo waraabintiisa iyo oodistiisa iyo intaba mid qaban kara inuu yahay inuu aamin yahay maxay ku garatay laba dumara oo isaga u baahday isaga ayay u baahdeen oo cid ka celinaysaoo ka hor taagani aanay jirin ayaa shaqadii ay u baahnaayeen buu bilaash ugu qabtay wa maca daalika hadal iska dhaaf xune hadal kaftana xataa kuma odhan lama fadhiisan ma dhex gelin ma taataaban markuu u waraabiyey adhigoodii geed cidlo ayuu u baxay ilaa midkood ay u timi oo ay tidhi aabbahay baa kuu yeedhayay inuu aamin yahayna halkaasi ayay ka dareentay ama ay ka garatay markaa dadka mas-uuliyaadka dowladda la saarayaa waa inay noqdaan dad sifaadkaa leh dad aan sifaadkaa lahayn haddii mas-uuliyad loo dhiibo oo looga dhigo taliyayaal saldhigyada ama ciidanka saldhigga jooga laga dhigo ama dembi baaro laga dhigo ama qudaadii maxkamadaha joogay laga dhigo dadaan alquwa iyo alamaana midnaba aan lahayn nabadgelyada markaa la doonaya maxay tahay innagaa le markaa nabadgelya aynu doonaynaa nabadgelyada hala ilaaliyo haddana gacmaheenna ayaa aynu ku kharibaynaa reerka inaynu raraynu doonaynaa yeeshiina innaga ayaa jarayna waxaa ka mid a muqawimaadka nabadgelyada iltizaamu liclaam bilmanhaj alislaami warbaahintu raad weyn bay dadka ku leeday mid la akriyo warbaahinta la akriyayo iyo ta la dhegaysanayo iyo ta la arkayaaba raad weyn bay ku leedahay bani aadamka casrigan aynu ku jiraana waa casru liclaam dowlad baa lagu inqilaabi karaa xagga kale loogu rogi karaa warar warbaahintaasi waxa weeyaan ay sii daysay dad baa la ysku diri karaa nabadgelyaa lagu dhalin karaa shar baa lagaga shaqayn karaa khayr haddii la doonana waa lagaga shaqayn karaa walihaada dadka warbaahinta ka shaqaynaya kuwa maamulaya waa inay iltizaamaan oo naftooda ay ku socodsiiyaan manhajka islaamiga ah oo islaamku waxba kama tegin iclaamkii warbaahinta wuxuu u dhigay xuduud iyo shuruud iyo axkaam haddii lagalaga tallaabo la ilaalin waayo warbaahintu mid wax fasaahadisay noqonaysa oo wax kharibta waxba aan hagaajin waida jaaءahum amru min alأmni aw اlkhawfi adaacuu bih walow raduuhu ilى الrasuuli wa ilى uli اlamri minhum lacalimahu اladiina yastanbituunah ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyihi marka ay soo gaadho dad buu ilaahay dhaleecaynaya oo canaananaya arrin nabadgelyada la xidhiidha markay soo gaadho war nabadgelyada ku saabsani markuu soo gaadho markii way faafinayaan wararka qaarkood ayuu dhiig ka da'ayaa oo haddii la qoro ama la sheego ama la baahiyo sabab u noqonaya waxa weeyaan dhiigi inu daato dad inay iskhilaafaan inay isnacaan in la yska hor yimaado wararka noocaasiya in la faafiyaa ma bannaana haadihi milu hadihi alakhbaar tuxfad walaa turwa waa la qabtaa meel baa lagu xidhaa lama wariyo oo dadka dhexooda laguma sii daayo waxaa loo sheegaa cidda ahlulxalli waalcaqdiga ah waxna xidhi karta waxna furi karta ummaddu ay daba joogto waxay ka maqlayso si arrinta noocaasiya go-aan ay uga gaadhaan tala munaasib ku-ana ay uga soo saaraan warbaahinta maanta waxaa la yidhi inta nidaamkii dimuquraadiga ahaa ee qarbiga ahaa dadka loo laqinay ayaa la yidhi wax xoriyatu saxaafa la yidhaha baa jirta markaa nin waliba afkiisa muggiibuu hadlayaa gacantiisu intay qori kartana waa qoraya waxaa lagu hadlayaa warbaahinta ka socda ta maxalliga iyo ta waxa weeyaan khaarijiga dabadda nagaga imanaysaba warar in la faafiyo aan ahayn in la faafinayo waxay noqotay warbaahintii mid qof waliba uu isticmaalo dicaayadiisa isaga u gaarkaa masaalixdiisa iyo danihiisa gaarkaa walow sababa ha u noqdaan maslaxada guud ee ummadda inay dumiyaan nabadgelyadana khalkhal ay geliyaan ilaahay waa inay ka baqdaan dadka gacanta ku haya warbaahinta masaajidada ayaa ka mida maanta warbaahinta khuطb اljumca wاlmuxaadaraat wاduruus wadaadada laftooda ayaa hadalka noocaasi uu taabanaya khudbaة اljumca mid dadka wax u taraysa waa inay noqoto cilmi laga baranayo alla kacabsi dadka quluubtooda ku beeraysa oo qoynaysa dadka quluubtooda maslaxadda guud ee ummadda mid si sharciga waafaqsan loogaga hadlayo waa inay noqoto maaha in khuطb اjumca jumca loo isticmaalo umuur siyaasiya xisbiya oo ummadda nabadgelyadeeda iyo danteeda guud khalkhal waxa weeyaan gelin karta oo ummadda baqdaa iyo cadaawa dhex dhigi karta collaytan iyo cadaawad quluubta ummadda isu gelin karta wax ummadda markaa waxa weeyaan walaaleeya oo xaqa oo ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisa waafaqsan dadka in loo sheego weeyaan aqulu qawlii hada waastaqfiru allaha liya walakum رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون عباد الله وحاكم إذا تيررك أي نبت قليد كتاقنت أي إلهنا سبحانه وتعالى قرآن كيسا وكشيغي إقامة الحدود وإيفاء القصاص حدود إلا أوقه ومعنaheedu uu yahay إقاamaة العqubaat الشharciية المqadرة عalى أصxaabi الjarا'm شhaرeecada iسlaamku dadka bani aadamka ah xumaanaha ka dhaca qaar umay samayn ciqaab gaar ah waxaa looga tegay dadka iimaankooda iyo dadnimadooda iyo fitradooda inay ka celiso waa waxyaaba marka horeba dadka bani aadamkaahi aanay u haynin nafsad oo bimacnaa shahwadooda dee aan waafaqsanayn laakiin waxaa jira waxyaabo naftu ay u iilanayso oo isagoo ay og tahay inuu xumaan yahay haddana naftu ay macaansanayso o ay jeclaysanayso oo laga yaabo qofku isagoo min ahli liimaana haddana inuu ku dhaco walihaadaba shariica alislaamiya dadka si ay kuwa uga celiso waxay u dejisay ciqaabyo go-an oo sabab u noqonaya xumaanta noocaasi meesha inay ka baxdaan wase inay yaraato oo kuwa dambe damacsan xumaanta inay sameeyaan loogu quusgoynayo kii hore sameeyena waa lagu dahirayaa dembi dhaaf bay u tahay waxaa la dhaha xuduud baa la idhaahdaa kutub alxadiid wa kutub alfiq wa kutub altafsiir ayay ka buuxdaa maanta caalamkan aynu ku jirno ee cilaamka gaaladu warbaahinta gaaladu ay haysato waxaa tahay cilaamkii muslimiintu uu noqday mid taasun daba fadhiya oo qallidaya waxaynu maraynaa heer dadka muslimiinta ahi ay ilaabaan xuduuddii inay ilaahay diintiisa ka mid tahay xuduuddu inay tahay min xikmat illaah danta iyo maslaxaduna ay ku jirto walihaada baad maqli kartaa dad muslimiina oo si cad u aflagaadeynaya iqaamat alxuduud haddii ladhaha qof waxaday ayaa dawla islaamiya gacanta ay ka jaraysaa dad fara badan baa laga yaabaa inay yidhahdaan islaamku maaha dadkao gacmaha la googooyo dadka mutaystay gacmaha in la jaraa islaamka ayay ka mid tahay bal lug iyo gacan isweydaara in la gooyo dadka mutaystay islaamka ayay ka mid tahay hada min almaslaxa waxaa qariiba gaaladu iyagoo dad abriyaa dumar caruur dad aan dembi aan gelin waxba aan xadin shufto aan noqon dhul jiifa oo qutaacu uruqa cid aan laynin iyagoo had iyo habeen laynaya yaana fi lbuldaan alislaamiya inay iska dhigaan kuwa ilaaliya xuquuqda bani aadamka oo ay u doodaan kuwa mujrimiinta ah kuwa waxada kuwa khamriga caba kuwa dadka laaya kuwa qutaacu uruqa ee shuftada waa wax lala yaabo oo tusinaya qubxiga iyo xumaanta nidaamka kufriga uu leeyahay dhinac kalena ina tusinaya maxaasinta islaamka waa laga yaabaa inaynu ka maqallo warbaahinta iyagoo leh qoladaa qutaacu uruqee shuftada ah nidaamka caalamiga oo dhan marka la eego wax lagu xukumo looma hayo ya subxaana allah haddaba daday leeyihin xumaan bay samaynayaan ayaa nidaamkoodii xukunba ay uga waayeen laakin ya cibaad allah diinuna wa islaamuna wa sharcuna jacala likulli amrin xukman munaasiban bihi shay walba wuxuu yeelay xukun munaasib ku ah oo haddii sidiisa loo fuliyo maslaxadu ay ku jirto alxuduudu ya cibaad allah min diin illah xuduudda ilaahay diintiisa ayay ka mid tahay nabiyuna moxamed alayhi sala asbaabta xuduudda loo dejiye waxaa ka mid a xifdu اlamni wاlistiqraar nabadgelyada iyo degenaanshaha si loo ilaaliyo bal innaga maanta waxayna haysto baleeg nabadgelyadeenna waxyaabaha khalkhalka gelinaya waxaa ka mid a xuduudina ma jirto qisaasina ma jirto goormaa inoogu dambaysay qisaas waxaa ka mid a in xataa kuwa mujrimiinta marka la qabto xataa lama waaninayo iska dhaaf in ummadda laga hayee wataa maanta tuugta inta la qabqabto waxoogay markay xidhnaadaan baa la odhanayaa waa ciiddiiyo madaxweynaha cafiyey yaa u sharciyey madaxweyne inuu cafiyo dad aanu ilaahay subxana wa tacaala cafiyin oo axkaamu u dejiyey oo dadka lagu soo daayo oo ay noqoto tuugada u badani mid dhacda habeenka waxa weeyaan ciidda oo islaamta inta yar doonaysa carruurta inay ugu iibiso maryo yaroo ay ku ciidaan laga furto oo tuugta waxa weeyaan midiya ay la soo baxaan oo dadka si muuqata ay u boobaan waxay ahayd haddii calal aqal xuduuddii sharciga ahayd aan lagu ogahayn oo taa la khilaafay in jeelasha lagu xareynayo wacyigelin loogu sameeyo oo dhaqan celin loo sameeyo oo iyagoo isbedelada hagaage ay ka soo baxaan laakiin iminka tuug baa hool la ysugu xareeya iyo mujrimiin iyo qatala waxay ka soo baxaan iyagoo ka sii daray bal halkaasay ku shiraan oo ay farsamooyin cusub oo dadka ay ku dhacaan oo ay ku xadaan ayay halkaa ku soo dejiyaan oo maalinta la soo daayo waxa weyaan ay dabaqaan waxaynu aragnaa sidaasoo kale qisaas la-aanta dhibaatada ka dhalatay in inamadii yaryaraa ee da-da yaraa inta nolosha ay ka dhaceen oo mukhadaraad iyo maandooriyaal ay barteen tooriye intay soo tuntaan inay dadkii ay dilayaan liathafi lumuur moobil baa qof kow lagaga siinaya si moobil looga qaado ama shilimaan yar dhowr kun oo shilin lagugu dilo ayaa suurtagala oo inamo yaryaroon caqli aan lahayn ay kugu dilaan iimaan celiye male caqli celiye male dhaqan iyo akhlaaq malo noloshii ayay ka dhaceen maandooriyay barteen maandooriyaha wuxuu siisan lahaa buu raadinaya idan si kastoo uu ku heli karo ayuu waxa weeyaan ku baadi doonaya walow hawlaba gashaba inuu dad waxa weeyaan laayo nafta u ka jareen haddii la qisaasi lahaa weliba waxaynu ognahay dadka cid laga dilaa had iyo jaraalo qisaas bay doonayaan oo qof odhanaya aniga waxba hay qisaasina mag isiiya wuu yar yahay dadku qisaastii aada u jecelyihin laakiin qisaastii ayaa waxa weyaan aan la fulinahayn haddii qisaasta la oofin waayo noololi jiri mayso oo qof waliba inta wax uu dilo ayaa waxa uu ku xisaabtamay inuu waxooga xidhnaado la iska soo daayo jeelkaa inuu iskaga jiro uu iskaga nasto cuntada loogu geeyo marka dambena isagoo naaxay uu ka soo baxo ilaahay baa yihi walakum fi lqisaasi xayaatun ya ulil albaab dadka caqliga lahow qisaasta nolol baa idinku jirta kaa uu dilay mooyaane intii kale noloshoodu qisaastay ku jirtaa oo marka kaa dadka laaye gacan ku dhiiglehe maadharka ee dilka u bartay marka la dilo horta isaga dilkii dambe ka dhici lahaa waa laga badbaaday kuwa kale isaga la mid a ee howlaha noocaas iyo naftooda ay ugu sheekaynayso iyaga laftooduna arrintaasi quusgoyn bay u tahay oo marka la idhaaha waa kiina hebele shalay qofka dilay waa tii la dilay waxaa dhacaysa dee inay baqdaan ila iyaguba naftooda waa jecel yihiine markaa nolol jiri mayso nabadina jiri mayso haddii dadka mujrimiinta xukunkii ilaahay subxaana wa tacaala uu dejiyey aan aan lagu oogin waxaan leeyahay cibaad allah laba arrimoodba foojignaan aynu lahaano arrinta kood waa taa iminka aan ka hadlayey waxaa magaaladeennan baryahan dambe aada ugu batay dhalinyartaa hubaysan ee midiyaha waxa weeyaan dhaadheer garaa-id dhan ayaa toori laga soo dhigaya markaasaa waddooyinka lala istaagaya inta badanna waa dad daroogaysan dadka waxyaabaha noocaas iyo samaynaya raxmad la-aantooda ayay ka muuqataa iyo macna darrada dadka bani aadamka waxa weeyaan ay ku dilayaan arrinta noocaasi daway u baahan tahay la rabo dad iyo dowladba in laga wada qayb qaato dadka carruurta dhalay waajib baa ka saaran kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raciyati haddii waxbarasho lagu mashquuli waayo carruurta waxaa dhacaysa inay daraagiska ay bartaan daroogada inay bartaan taas ayaa dhacaysa oo dub jira ay noqdaan dadka laaya oo dhaca carruurta waa in waxbarashada lagula dadaalo tarbiyadooda waa in la ilaaliyo oo meelaha khayrka almasaajid iyo meelaha ilaahay diintiisa lagu baranayo ubadkaaga ku xidh haddaad tidhaahdo aad dadkii diinta ilaahay dhigaayay aada la huudanto oo meelihii laga sheegaya aada la huudanto ood carruurtaa tidha maya ha tegina masaajidka meelaha duruusta lagu dhigaya ha tegina argagixisyo balaaya baryahan soo baxay haddii la doono shabaab baa lagaa dhigaya xamar baa lagu diraya waryaha tegin hoy oo aanad arrimaha xaqooda aanad siin oo aanad ka fiirsan waxaa dhici doonta inuu noocaa noqdo dadka laynaya qof aad diintiisa ku kalsoon tahay oo wax fiican oo ilaahay diintiisa carruurtaada inuu baraya aad og tahay ubadkaaga ugeey awlaaduka laa yastaknuuna can murabbin wa mucallim mid diinta iyo akhlaaqda bara oo ku tarbiyadeeya marnaba kama maarmayaan hadday carruurtaadi xumaadaan ay leexdaan hidaayada ilaahay baa haye adigu ma haysin waxaa dhici karta adoo si kasta u dadaala inay leexdaan oo nooca ay noqdaan markaa lafteeda mas-uuliyaddii kaamay dhicin ummadda ka qabo waa khalad in fara badanoo dadkeenna ka midi iyagoo og inamadoodii walaaladood oo waxaa samaynaya oo tooriyaha noocaasa dee guriga soo dhigta habeenkii waxa ay soo xadaan ama ay soo dhacaanna guryaha la yimaada oo hawsha iyo shaqada ay hayaan iyagoo og inay faraha ka qaadaan khalad weyn weeye mas-uuliyaddii saaraydna sidaa kaga dhici mayso ilaahayna subxana wa tacaala waa weydiinaya waana in lagula xisaabtamo wey qabo oo dadka ka xidh oo ku dadaal sida aad u xidhi lahayd oo dhaqan celin waxa weyaan aad ugu samayn lahayd laakiin isagoo noocaasa dadka ha kusoo dhex deynin waxaa dhacda inamada noocaasi xaafadahay dhex joogaan waxaa dhacaysa dadkiiba inay ka baqanayaan macnaa qadiyad maalmo dhexdeenna soo martay tajaaribta aan ka qaatay waxaa ka mid a afar inan oo yaryar oo gaangisa tooriye sita ayaa xaafadan iyagu madax ka ah oo xaafadaha magaalada hargeysa ka mida oo nin ay dhaawac u geysteen baa hawshiisa aanu daba soconnay markaanu helay magacyadoodii macnaa qofka magacooda kuu sheegaya wuu dhuumanaya guriga wuxuu ku odhay madbakha inagee meelahan daaqadayaa laynaga dhegaysan islaanta kuu sheegaysa saasay odhanaysa dadka qaar iyagoo arkaya ka aamusayaan waayo waxay leeyihin hadhow toolu waxna yeelaynaya taasi waxay ka turjumaysaa alquwa alamniya dacfiga ku jira oo haddii la og yahay awood nabadgelyo oo si dhaba qofkan wax uga qabanaysa oo xukunka munaasibka ku-a ku ridaysa dadku kamay baqdeen laakiin dadkii waxay dareensan yihiin inay dhici karto subaxii la xidhay hadday sheegaan galabtiiba in la soo daayo deet dabeetana taasi sabab ay u noqoto in isagii uu yimaado wax uu yeeleeyo dadku inay ka baqdaan maaha kuwa noocaasa waa in odayaasha waxgaradka xaafaddu dhalinyarta waxaa noocaasa samaynaysa waa in wax laga qabto weeye kuwan iyaguna midiyaha sameeya mas-uuliyaddaa saaran oo qofku waxa uu iibinayo walow wax xalaalaba ha noqdee hadduu og yahay ama uu galo dareena in si khaldan loo isticmaalayo ciddaa inuu ka iibiyo maaha ninka tuugga ama shuftada ama dhalinyartaa oo mididan wuxuu ku qabsanayaa aanay jirin ee ninka tumaalkaa u tegaya odhanaya intuu garaa'id u geeyo ama qasabad intaa leeg tuuri nooca ugu daran iiga samee ama faash waxa uu ku qabanayo waxaan filayaa in la yska garanayo kuwaa laftooda waa ina ilaahay subxana watacala ay ka baqdaan oo dadka lagu laynayo hubkaa ay samaynayo samaynayaan waxbaa waxa weeyaan lagu yeelanay ay ku yeelanayaan iyaga laftoodu dembiga iyo ciqaabka ka dhalanayaba arrinta kale waxay tanina xusuusinayaa maalmahan diiwaangelinta ama kaadhbedelistu ay socoto doorashana waa dhacaysaa la yidhi wakhti loo qabtay waxa arrintaasi ay ka mid tahay sida aynu tilmaannay waxyaabaha markaa sabab u noqon kara in amniga iyo nabadgelyadu khalkhal waxa weeyaan ay gasho haddii aan aan laga loo foojignaan oo aan laga digtoonaan oo xamaasadda iyo caadifadda iyo waxaas aan meel la yska dhigin waa in maslaxadda guud ummaddu ay xusuusnaadaan qof walibana waxa weeyaan dantiisa iyo maslaxaddiisu waxay ku jirta waa inuu ogaado qofna dani uguma jirto taladoo faraha ka baxda iyo waddan dowlad la-aan ku dhaca iyo nabadgelyo darro waxa weeyaan dhacda marka arrinta noocaasa waa inaynu ku baraarugsanaano dhammaanteenna waa inaynu meel uga soo wada jeedno cidda isku dayda inay uga faa'iidaysato cidday doonaysaba ha noqoto waxa weeyaan ama dowlad ha noqoto ama dad kale ha noqoto cidda isku dayaysa inay uga faa'iidaysato umuur siyaasiya inay nabadgelyada khalkhal ay ku geliso waa inaynaan ku taageerin arrinta noocaasina waa inaynaan ka aqbalin waa inaynaan aynaan ka yeelin had yo jeer doorashada iyo waxyaabaha hordhaca u ah macaasi badan baa dhex socota waajib baa naga saaran dadka inaanu u sheegno ilaahay baa subxaana wa tacaala ballan nagaga qaaday macaasida dhex socotaa waxay sabab u noqonaysaa nabadgelyo darro macaasida dhex socota waxaa ka mid a hablaha loo dirayo gobollada iyadoo maxramaanu la socon iyadaa ayaa macsiyo ku dhacday waalidkii dhalaybaa macsiyo ku dhace u ogolaaday cidda dirtaybaa macsiyo ku dhacday inan baa inaan la raacin la odhanaya labadiinaasi degmada ama tuuladaa taga halkaa diiwaangelinta ka sameeya ama doorashada hawsheeda halkaa ka qabta rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam gabadhi inay safarto maxram la'aan inaanay xalaal u ahayn buu sheegay laa yaxilu liimra'atin tu'minu biاllahi walyowmi alaakhir an tusaafira ila wa macaha zawjun aw duu maxram uma bannaano gabadh ilaahay iyo qiyaamaha rumaysanay inay safarto iyadoo uu la socdo ninkeedii ama mid maxram u ahi mooyaane ayna alghiira yaa cibaad allah hinaasihii mee ninka walaashi ama inantiisa raalli uga noqonaya inay gobollada u kala gooshto oo rag aanay waxba isu ahayn weliba xaaladda lagu jiro iyo fitnadana inagoo dareensan inay raacdo kuwa raalli uga noqonaya khiiradii meeday hinaansihii mee maxaa cirdigooda iyo sharaftooda bannaanka waxa weyaan ay u dhigayaan oo xumaan raalliha ugaga noqonayaan ilaahay arrinkaha lagaga baqdo waa macaasida nabadgelyada khalkhalka gelinaysa ikhtilaadka ayaa ka mid a ragg iyo dumarkan dhinacyada isku haya ee isdhexgelaya ama meelha ka wada shaqaynayaan ama kuyuuga marka lagu jiro waa inay kala socmaan dadka laftooda waa inay kala socmaan cidda waxa weeyaan meesha mas-uulka ahina waa inay dadka waxa weeyaan ay kala socdo heesahan iyo muusigan la garaacaya marka ololayaasha noocana lagu jiraa waa macsiya waa mukhaalafa lidiin illahi subxana wa tacaala sabab u noqonaysa nabadgelyo darro beenta la samaynayo waxaa laga yaabaa ololaha in dadka qaarkood been ay ku galaan oo waxa ay sheegayaan run inuu yahay inuu been yahay inay u kala aaba yeelin ballan inay qaadaan inay oofiyaan aanay diyaar marka horeba u ahayn ooy ogyihiin inaanay oofinahayn waxaa fara badan xanta in laysxanto macnaa maadaama kursi lagu tartamayo waxaa fara badan namiimada in dadka waxa weeyaan laysku diro oo reer reer lagu diro laga hor keeno liumuur siyaasiya ama qof qof lagu diro ama xaafad xaafad lagu diro kullu haadihi ya cibaad allahi waa macaasi in ilaahay sharcigiisa waxaan ahayn subxaana wa tacaala had iyo jeraale dadka afkooda ay ku badato oo nidaam aan islaam aan ahayn oo nidaam kufriya ah oo qarbiyo xagga gaalada laga keenay lagu tasbiixsado oo dimuquraadiyadii dadka afkooda mar walba ay ka qoyanaato waxyaabaha nabadgelyada khalkhal gelinaya ayay ka mid tahy atastabdiluuna aladii huwa adnaa biladii huwa khayr ilaahay baa diin dhammaystiran oo cibaado iyo adduunyaba inoogu filan ina siiyey ma taa wanaagsan baynu mid xun ku bedelanaynaa ya cibaad allah cumuuman ilaahay subxaana wa tacaala aynu ka baqanno wixii dembiya jira ilaahay subxaana wa tacaala aynu uga toobad keenno toobadkeenkana waxaa ka mid a in la joojiyo faraha laga qaadoo laga dhex baxo la go-aansado mar dambe inaan lagu noqon lagana murugoodo khaladka noocaasa ee ilaahay subxaana wa tacaala laga galay ilaahay baynu weydiisanaynaa subxaana wa tacaala inuu amni iyo iimaan inagu arsaaqo allahuma aamina fi awطaanina allahuma aamina fi awطaanina allahuma aamina fi awطaanina waaslix a'imatana wawulaata umuurina allahuma ina nasaluka aljanata wanacuudu bika min annar allahuma صli calى nabiyina muxamed wcalى ali nabiyina muxamed kama صlayta clى ibrahima wclى ali ibrahim wbarik clى muxamedi wclى ali muxamed kama barakta clى ibrahima wclى ali ibrahima fi اlcaalamiina inaka xamiid majid